Deegaanka Galool yar oo qiyaastii laba iyo toban kiiloomitir jihada galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaadhka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxaa ku nool boqolaal qoys oo barakacyaal ah kuwaas oo ay haystaan duruufo nololeed oo adag. Deegaankani Galool yar kama jiraan adeegyada aasaasiga ah sida goobo caafimaad, kuwa waxbarasho, biyo, musqulo iyo wax kasta oo nolosha muhiim u ah iyadoo dadka halkan ku soo barakacay ay yihiin kuwo duruufo kala duwan uga soo barakacay deegaanadoodii maalina maysan helin gacan qabasho iyo gargaar toona. Ugu horeyn qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee deegaanka Galool yar ayaa ka warbixiyay baahiyaha haysta iyagoo maamulka Jubbaland iyo hay'adaha gargaarka ka codsaday in gurmad la soo gaarsiiyo.
dadka oo soo barakacay ilaa iyo sagaal boqol waa gaarayaan dad xabad ka soo barakacay iyo dad biyihii fasaadka soo kacayba ilaa iyo muddo lix bilood camal ay dadkaas inta heegan ku yihiin la kulansiima hadda saa iska leh waxaa ka mid ah baahooyinka qofka bini'aadanka ah nololow u baahan yahay qof bini'aadan inta u baahnaan qofka u baahan yahay awalow waa waxbarashadii teeda labaad ceel biyood ma haysano oo riig iyo wax noocaas ah caawashada aan qabno waxaa weeye dowladda jubbaland meel dhow iyo meel dheer meesha ay u cuskataba inay ceel noo qoda in iskuul ay noo samaysa in goob waxbarasho ay noo samaysa in mcaad iyo wax la mid ah meel daawo goob caafimaad inay noo samaysa in allaala inta xaquuqul bilaadanka u baahnaaha u baahan maha boqolkiiba boqol waxaan kusoo koobayaa baahida ilaahay baa dhammaystiri karaa sarar waxaa la yidhi eh, ishaadu waxay haysay ilaalmo ka dham meeshaan waxay u baahan tahay inta aadame u baahnay u baahan tahay deegaankan niyahow wax badan u baahan yahay danan dowladda heendhaa garoob ee waaye danan ciidan lahayn waa waa- waa dhaadhaan meelas u jeeda iyo meelas ka jeeda lama ogo danan madax lahayn waaba ka daran yahay soo ma wasaaraddii la la dhah jira wasaaradda waxbarashadii barbaarinta la dhah jira wax kama haysana qalan baan u baahannahay buug baan u baahannahay waxbarashaan u baahannahay dhakhtar baan u baahannahay gibdhahayna duurkay ku dhalow hayaan musqul ma leh oo ilaahay waa kuda ceel ma leh oo biyo meel laga dhaansanaa ma leh. dad baaba ahaa meeshaan joogo oo waxba aan haysanin oo colaaddii ka soo qaxay oo meeshaan iska fafadhiya dadka meeshaan iskugu imaaday dad meel kasta ka imaaday waay awalahun marka oo bilcaanta waxay qabtaa musqul ma qabto naagta habeenka hadday ka tagto cunugeeda ilaa hal sac cunuga ma kaa guban doonaa dab muu ku dhaci doonaa ma ma baxa doonaa ma dhuma doonaa meeshaan galgal meel e waay geed ciyow oo ku gabanaysa ma laha taas horta wayna haysaa awalahun tan musqusha ah wayna haysaa tan kale tan waxbarashada waxbarasho ma haysan qur-aanka ilaahay waa dhiganaa dugsi waa noo oodan oo ciyaalkii halihii joog way dhigtaa ilaa waxbarasho kale ma haysano takhtar meel lagu dhalo amase umulisayaal ma qabno umulise waxay dhacaysaa naagta ka qabale inay dhacdo way foolata ka qaba cirbadii joojin ma leh cirbad oo faleenbo ma leh meel goob oo a u doonaysa oo ganacsi oo hadda farmashiyo ama gowgow a siisanayso dembi a qaadatida Dhanka kale, gudoomiyaha deegaanka Galool yar ayaa faahfaahin dhankiisa ka bixiyay duruufaha ay wajahayaan barakacayaasha deegaankaasi.
anoo ay gudoomiyihii dowladda galool yar yar eh ee deegaankan kulley waa aragteen ee wax badan jubbaland waa imaaday ee hay-adahana waa imaadeen laakiin weli wax baahi tira oon ka hayno ma laha ee baahida maxaa waaye ee meeshan hadda oona la masaakin maxaan keennay toban caag oo biyo ah oon tagsi kusoo qaadnay biyo la-aan waaye war ma haystaan eel uguma jiro wasaarad had biyo oo waraabisa oo qorta oo u maada ma jirto badanaa horta biyaha alow maxaa waaye biyaha u daran reer biyo aan lahayn mase masqul aan lahayn laguma dhaqmaayo bul ma haysano biyo ma haysano kolleyba daaqbaah ilaahay waaye maxaan rabnaa dowladda jubbaland inay tuuliyaalka oo jidkan ku yeela oo kasoo bilaawda en en kasoo bilaabata xamarayso intana bambaale ay u horreysa shimbirri ay u horreysa inay waxay ka qabataan rabnaa haddii ay dowladda idaa tahay idaan hoos taagannahay calankeedaan ku hoos jirnaa ilaahay ka soko marka dowladdina waxaa kale gacan bidax nagu hasta wax nagu arti marka marka waxaan codsi jeesanaynaa dowladda oo jubbaland madaxweynaha axmed axmed madow axmed islaam iyo iyo dadkiisii hoose oo taliyaalkiisii hoose iyo wixiis kulli iyo eh, gudoomiyaha degmada eh, duqa magaalada kulli maxaan ka codsanaynaa in dalka wax laga qabto